akhyaare idaacadda warsan ee baydhabo nolosootan mujidya f m siyad siyad dhoweysan lama megahertis iyo mujidod gaabon s w life streamka akhyaare jadwalkii kaan idaacadeed iyo weli ka guda jarna isoanin bilaawada litisaa duhurnama welibaa dhugunsana barnaamijyo warar iidheh dhugunsudyaal saasoo kale mukumarnayna dhanaga ogeysiista welibaan hubuda kajaraane ilaa saadiya gudeerasa litisa hamingnima iyadoonay dhimayin barnaamijyo kale iyo weliba wakhtiyo kale saadi stuudiya warsan akhyaare waliyaha socotoba walibaya garabka kagawatay halkaysa hamingnima hiliidon haatownasin hubudanin gubaratan tunawadasin marsena warwalaaga dalkiida fa iyo caalamka noodeeri waana la diyaaray waryagan cabdinaasir axmed mayow eediyada mahadsanto maxamuud cali cabdulaahi gaabshaar بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لغو سديال همين مفايلة كلنت فايلة هكذا وركي همين ميدا عد راديا ورسن qodobada isinimaadunka dheegi doontan warka hamiine man waliba ku mid ah kulanaan ku hadalaayay sidii bilaanti oon ku qiib qaadada lahayta siyaasadda dalka oo ku furmay magaalada baydhabo dowladda oo sheegtay in la kordhiyo dagaalka al-shabaab madawiinaha puntland oo magacaabay guddi dabagal ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali khayre oo isbitaalka kabooqdii askar dagaal ka dhaawacantay wafdi ku dareer dowladda federaalk soomaaliya oo hadeeray magaalada baydhabo heliis cusub oo dhammaray soomaaliya iyo turkiga sheekh shaakir oo la kulami ko ku mid ah musharaxiinta galmudug akhbaaraadka banaanka oo nimaaduguna siinhaynan waliba ku mid ah madawiynagii hore ee tunisiya oo amuuday madawiine trump oo xulufo aan diyaaryahay duulaanka iiraan
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guud warsan media network
hamiinimo jimaacew sabtina hooyda ayta taariikhdan iyo ka beeganto labaatanka bili sagaalaad setembar sanadka lamaada kun tumi sagaalka antaasayna waliba hayano qodobadii warkaan hamiinimanka doorkaroonay haddana ka dhawaada yoogii oo faah-faahsan kulunlan ku hadalaayay sidii bilaantoon ku qiib qaadada lahayti siyaasadda dalka oo ka furmay magaalada baydhabo sida warkuuninka faahfaahayo waryahagana bilaal hilaal sheekh shuceeb iskuduwaha wasaaradda hanraabta iyo xuquuqul insaanka gobolka baay sicido sheekh weliba iyo furtaya kulunglunku hadalaay sidii hanraabta koonfur galbeed iyo aan ku qayb galan lahaayeen siyaasadda dalka iskuduwaha wasaaraddaasi oo waraysi siida idaacadda warsan weliba iyo ku warbiday qaabkiyo oon shaqeeyayaan iyo walyaabaha dahkeedii in kulunyo aan qawadaan hanraabta koonfur galbeed ee soomaaliya sidoo kalena weliba ayay sheegtay in xilliyadii hore gabdho iyo koobsad jareen inay siyaasadda iyo ha galaan laakiin taas milis iyo kubati welibana hanraabto gobolka baaya sheegtay iniyoon qabadan siminaaro fara badan oo laka dhiirigeliyo gabdho tababaradan waa dhinaca siyaasada wasaaradda way ku hadalaasa ama aday suubi tababaro kala gadiisan hataa baaxadeena hataa sii weynatay tababaradun berdaalbeed way inqobadahay hataa way lanqobadahay bakoola lanqobadahay tababaradun wayba ololaha way dheeray siyaasada siyaasada doorka haweenka kulatay inay laku galo maadaama may hada koosgareeyahayna ama hada hordhacan waywa waqtiyadii may la deerayhaa oo hidhibaanadii hor isbedelo doon ee hidhibaano kale may la suubi may un hor dhiyahayne hidhibaanadu soddonku markii hore way la kasheenay dood iqaydi qajjac la kasheenay ma ee hal malaag ini ususi gibir oo geek ani orey gibir tun ani may kasheen maadaama dadku weelay malaaqyada dad gibir oo horan dhisi malaaqyadu markii la kunoogi way lan dacwooday UN lan dacwoodi may la ka amar gareey Shariif Xasan ini gibir hadii la hanqorn walban dareeran haddana wayba doodi haddii una teegayna mayba hordhaca suubiyahay hordhac mayba etaa ka talagalay wasaaradda in in malaaqyada lala kulamo malaaqyadaas oo gabdhoogiisiiyo mardamba soddonkii meelilaan ku gubiin maadaama tiradii hoosnin degahay hidhibaane tiradaasaa mayba ununa doonaa inay uni unu hordhac ku suubin may jeelna inay gobol degmo un wacyigelinta ku suubin horta gabdho markii hore jaahiliin ahaayeen maadaama iyo haayeen walcobsida iyo walwalki dilay erawn haddaba suubinay siminaaro tababaro kala duwan oo wasaaradda haweenka qabatay tababaradaas oo lagu guujiyay inay gabdho iyo dhiirgelin suubiyaan maadaama gabdho iyo shalay raaceen waalidiinta markii ku taban gabdho inta baxaayeen wal gabdho halaawe leeray inay walbaan ka jirna gabarba aqoon lahaaytay shahaadada wadatay way suubinay group iskaashi waleero isdhaxgal bulshadeed waleero gabdho may suubinay gudoomiye ku suubinay gudoomiye ku xigeenka suubinay way suubinay gabdho diinteedina wal ku kasaw oo wal xun reebo gabdho walisagna siiyo way hadii gabar bijaahil atay ileen diinteena way basadaan in diinta kiilnaayno jeela wasaarad ahaan mansuubna gabdhogaas ay gudoomiyaan dhinaca kala hana kumid ee gabdhaha uu qayb galay kulankaas ee waliba on wal kuweydiinay sidii aan argayaan kulankaas ee ku hadalay sidii qaybiyo aan ku gala lahaayeen siyaasadda dalka waana hano kumid ee ku jawaabo su'aalaha siya bismillaah assalaamu calaykum wadankooday magacayga hani aadam yuusuf haddana mayn hooge hodayaal oo ku hadalaanay mayna ku hadalaanay oo intan unkoynaygeyga amamaha siyaasadda qaybta haweenka doodaiyo kaleta haweenka amamaha siyaasadda inkasta oona kala hayni waday dacwo badan dood badan hajiiradi hadda may aaminsano aan ka kala sogna doodkii una kula hayni intuuna haku muuqadaan in badanna un islana haku muuqateen sidii owal isin fadhiidan iyo hiidin tawbadaga geega mininka bilaabana mad badan ahana anan tawbaday mayna mahadaasayda ilaahay mahadle may mahadaasan suganaada see ahaa ka higayay wasaarad hay-adan c i d iyo nay f c a una walbun ogayn siyaasadna walbunku ogayn oo aaminsanayn inta geega bilahan bahaasa iyo tababadhana siya maasha allah laba ku fahmay horta walbadana una la hayni yaan ku fahmaha oo ku miday meeran siyaasadda sunan qeyb gal korna wali un waxa ay una la hayni alxamdulillah idan faraxsan kun geeka geeka geeka may daraada tababar badan oo siyaadina sidii jartay gawaabin geesinimo la iyo meeray dhiirigelin leh oo sun ku helnay alxamdulillah tan malaayiinta aanu shirnay walbadana ku faa'iidnay sun barheen habriir gal lahayn siyaasaduna u gaadan lahayn ma aan horaa aqabadana horsun ay tartami hayta kalsoon daro soo qabni kalsoon daro qabtona sabab ma qodo kortamaha hatta ma eedan ka faa'iidnay kalsoon badan anka dambayntii isku duwaha wasaaradda gobolka baay waliba baaqayeen dirtay gabdho koonfur galbeed Soomaaliya si ay u qayb galaan doorsho ka eedan siyaasadda dalka wafdi ku dareer dowladda federaalk Soomaaliya oo hadeeri magaalada Baydhabo faahfaahintu war ku may baneeyay Cabdullaahi Maxamed Cabdiraxmaan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay waxa maanta oo jimcaha soo gaaray wafdi uu hogaaminayo gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Baasha Yuusuf Axmed ayadoo halkaasi si weyn loogu soo dhaweeyay wafdiga ayaa waxaa qayb ka ahaa xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Axmed Cali Daahir waxaana garoonka diyaaradaha Baydhabo ku soo dhaweeyay wasiiro xildhibaano iyo gudoomiyaha maxkamadda sare maamulka koonfur galbeed xeer ilaaliyaha dowlad goboleedka soomaaliya ee jubbaland maxamed sheekh cusmaan ayaa sheegay in uu aad ugu faraxsan yahay tegitaanka baydhabo islamarkaasna uu ka qaybgeli doono shirka xeer ilaaliyaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland maxamed sheekh cusmaan ayaa sheegay in uu aad ugu faraxsan yahay tegitaanka baydhaba islamarkaasna uu ka qaybgeli doono shirka xeer ilaaliyaha dalka oo beri ka furmaya magaalada xeer ilaaliyaha guud ee qaranka doctor cali daahir ayaa ka warbixiyey ujeedada baydhaba ay u tageen isaga oo si rasmi ah u shaaciyey in beri shirka xeer ilaaliyaasha dalka baydhaba uga furmi doono gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka baashe yuusuf axmed ayaa mas-uuliyiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed uga mahadceliyey sida wanaagsan ay baydhabo ugu soo dhoweeyeen beri ayaa lagu wadaa in baydhabo uu ka furmo shir ay isugu imaan doonaan xeer ilaaliyaasha dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalk soomaaliya iyo dowladda dhexe kaasi oo socon doona muddo saddex cisho ah dowladda oo sheegtay in la kordhiyo dagaalka al-shabaab faahfaahinta warkuumay baniila diyaare khaalid cabdi ibraahim dowladda federaalk soomaaliya ayaa shaacisay inay waddo qorshe ku aadan sidii loo kordhin lahaa dagaalka ka dhanka ah al-shabaab islamarkaana wada tashiyo kala yeelan doonto dowlad goboleedyada dalka ka jira go-aankan ayaa laga soo saaray kulan uu magaalada muqdisho kula qaatay ra-iisul wasaaraha soomaaliya madax ka tirsan maamul goboleedyada iyo xubno ka socda beesha caalamka gaar ahaan kuwa daneeya arrimaha soomaaliya wasiirka wasaaradda gaashaandhigka xukuumadda soomaaliya xasan cali maxamed amar dambe ayaa sheegay in kulankan looga hadlay sidii xubnaha beesha caalamka ay taageero weyn u siin lahaayeen ciidamada qalabka sida ee soomaaliya waxaana sidoo kale shirka kasoo qayb galay dowladaha saaxiibada aan nahay ee nagala shaqeeya arrimaha amniga waxaana lagu bogwaadiyey ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee guulaha ballaaran ay ka gaareen ururada argagixisada ee ka dagaalama geyga soomaaliyeed waxaa kaloo shirka lagu midaynayay sidii loo midayn lahaa ama loo taakuleen lahaa ciidanka xooga dalka soomaaliyeed guud ahaan runtii shirka wuxuuna ahaa in howlgallada loogu soo horjeedo ee ururka argagixisada ah in la dardargeliyo guud ahaan dalka laga bilaabo meel kastoo ii sheeg ay ka joogaan runtii taasna waxay ahayd arrin aad iyo aad muhiimadeeda u leh guul badanna insha allahu tacaala aan rajaynayn in laga gaaro sidoo kale waxa uu sheegay in madax uu ka mid yahay ra-iisul wasaare khayre iyo wakiilada beesha caalamka ay isla garteen in la kordhiyo dagaalka ka dhanka ah al-shabaab islamarkaana howlgallo laga sameeyo deegaanada ay kaga sugan yihiin soomaaliya eediyada maasanta khaalid cabdi ibraahim oo qodobkaasaynan fiiriyaay madaxweynaha puntland oo magacaabay guddi dabagal eh madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi deni iyo guddi ansaari dabagalka iyo hirgelinta fursadooda iyo ballanqaadyadii maalgashigii ku dhaladay shirkii guda toddobaadkun laku qabaday magaalada garoobe madaxweyne deni iyo xubno golo wasiirada puntland weliba usafaray inay xubno guddigu lanfududaayay howlo shaqo ee lang igmaday si iyoan ku guulaysadaan hirgelintii ballanqaadyadii iyo sameeyaan intii laku gudi jiray shirko waxaa madaxweynaha dowladda puntland mudane siciid cabdulaahi deni uu guddi u saaray dabagalka hirgelinta fursadaha maalgashi iyo ballanqaadyada maalgashi ee shirkaasi ka dhashay waxaana uu madaxweynuhu faray dhammaan golayaasha dowladda in la fududeeyo wax kasta oo la xiriira arrimaha maalgashiga shirkaasi ayaa gebi ahaanba waxa uu saameyn weyn ku yeeshay puntland iyo guud ahaanba soomaaliya iyo guud ahaan gobolka waxaana ogsoontihiin xubno kamida maalgashadayaashu ay sidoo kale shalay oo arbaco ahayd ay qayb ka ahayeen wafdigii madaxweynuhu uu hogaaminayay ee tegey garacab halkaasi ay sidoo kale ay u tageen inay arkaan fursadaha maalgashi ee ka jira shirka maalgashiga puntland oo ahaa waxaa ugu hadalhaynta badan toddobaadkan soomaaliya ayaa kamid ahaa ballanqaadyadii uu hore u ballanqaaday madaxweynaha dowladda puntland mudane siciid cabdulaahi deni kaas oo haatanna ah mid guullin laga gaaray shirka maalgashiga puntland ee dhowaan laku qobadi magaalada garoobe yaa weliba wax ku qiib galay shirkado caalami ah iyo han ka howlgalow dalka haanaas oo ballan qaaday inay howlo maalgashigiiyo ku sameey doonaan deegaanada puntland ra-iisul wasaare khayre oo isbitaalka booqadi askar dagaalka dhaawacanti faahfaahinta warkumayban ila diyaare cabdiraxmaan maxamed oday ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya xasan cali kheyre yaa kormeer ka sameeya isbitaalka hooga dalka meelaas oo daryeel caafimaad oo heer sare elan ka sameeya ciidamada dowladda oo ka dhaawacmay dagaalada ku dareera qaar kumid ee gobolada dalka maamulka isbitaalka hooga dalka yaa ra-iisul wasaare kheyre ku dhugunsaday warbixin ka saabsan hanaanka uusan sheegaya oo isbitaalkii iyo qalabkiiyo adeegsadayanga iyo oo sheegan iniyo ka faraxsan yihiin booqdo kuusaaboogdii ra-iisul wasaare kheyre ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya xasan cali kheyre yaa caafimaadan rajaya askartaha ka dhaawantay dagaaladii al-shabaabka lagaleen deegaano iyo degmooyinka tirsan gobolada dalka qaarsho iidiyada maasante cabdiraxmaan oday heliis cusub oo dhammariyay soomaaliya turkiga faahfaahinta warkumaybanila diyaare maxmanuur maxamed cabdulaahi heliiskan iskaashiga dhamada shirkood ayaa la kashalayay soomaaliya turkiga iyana koyti kadib markii dalka turkiga safar shaqan ka saadaya madaxa shirkada caymiska islaamiga soomaaliya maxamed abdi maxamed oo uu soo weheliyay lataliyaha shirkada hilaal sheekh cusmaan hanason iyo kulamada dhawaaldhadeen ganacsatada turkiga safar shaqoo kaseedana dalka turkiga iyo haayasadiiyo hormari lahaayeen shirkada caymiska islaamiga ee soomaaliya heliiska wada shaqaynta waana ee waana hadlagala lahaayeen shirkada caymiska ee dalka turkiga waana la kiirgeliye harun iyo shirkada kilata dalka turkiga ujeedka arrintan iyo la xiriirtaasi bulshada soomaaliyeed iyoan hadla lahaayeen shirkada caymis oo liska hadlaayi kora waana qobda korta adeegyada caymiska sida caymiska caafimaadka caymiska tikidka caymiska baabuurta iyo gurya iyo walilimadaba heliiskan ganacsiyo iyo kuweeldhadeen lamada shirkadooda caymiska soomaaliya turkiga iyo weliba shaasa hiisadeen madaxda shirkada caymiska islaamiga soomaaliya maxamed cabdi maxamed iyo shirkada caymiska dalka turkiga oo ariif xikmed oo la taliyaha wasaarada maaliyadda ee dalka turkiga welibana saxiix heliiska dhex maray ee lamada shirkadooda goobjoog ka hayana danjiryaalka safaarada soomaaliya ee dalka turkiga mudane jaamac cabdulaahi maxamed ay diida mas-uuliyiin iyo ganacsato ka socdeen dowlada turkiga iyo howlwadeennada safaarada soomaaliya ee dalka turkiga sheekh shaakir oo la kulmi kokumite musharaxiinta galmudug madaxa xukuumadda maamulka galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan iyo geega xafiisya weliba ha ka dhowaayay musharax madawiine dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qorqoor sheekh maxamed shaakir iyo musharax wasiir axmed cabdi kaariye ankuwarbi xaaladda ammaan ee deegaanka uso-oona madaxa xukuumadda galmudug sheegay iniyo ha dhowaayayaan musharaxiintan teegan xilka madawiine galmudug saasoo kale weliba kuwada hadalena sidii lankuwada shaqeey lahay dhismo galmudug oo landhenyi oo haddii la diyaar garoobahayo ini la dhiso walibana sheekh maxamed shaakir use sheegay ini dhismo galmudug midaysan iyo eto muhiim madaxa xukuumadda maamulka galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan iyo weliba kulunka kuwehliyaayay sanatar cabdi axmed dhuxulow dhegdheer walibana xusud mudane ini use horay oon la kulumi musharax xildhibaan cabdiraxmaan odobaa meelo warka kudhuguusidaytan idaacad raadiyaha warsan ee beledka tambaydhabu warkii hamiinimiya ku gudi jarna madawiinahii hore ee tunuusiya zaynul aabidiin bin cali yaa ka amooday dalka sacuudiga uso-oo siyatii saddex jar ee bin cali oo madawiine ku haayay tunuusiya weliba kaacdoon dadweyne xilkulunka ku tuuray sanadkii lamaada kuntumii kowdii markaas oo uuse magangelyo siyaasadeed ku helay dalka sacuudiga bin cali weliba dalkaasay hogaamiyayay labaatiyo saddex sano welibana laka ammaanay ini uuse tunuusiya ku dhika meel xasilooni oo dhaqaale xoogoon haysata haabahaato weliba wajahay dhaleecin bahasan oo uuse oo eh inuusa caburiye siyaasiyiintii iyo musuq maasuq suubi sanadkii lamaada kuntumii kowdii welibana xilku ku tuuray dibadbaxyaal kacdoon suubi xilku tuurista weliba sababtay kacdoonkii kafaafi dalalka carabta oo siwiin ankacanbaxi gugii carabta anka dambaantini dhugunsidayaal madawiinaha maraykanka donald trump oo xulufo on diyaaryahay duulaanka iiraan faahfaahinta warkumayban ila diyaaree waryahagana maxamuud cali cabdulaahi gaabshaa dowladda maraykanka iyo weliba yahoojiyahayte ololaga ankaeedanga sidii aan hala lahayti wadada anka sahlan ee duulaankii anka qaado korta dalkaasaytiya iiraan yeedoon iyo washington iyo kuweydiyahayta dowladda intiya kula kaashata weerarkaasayti madawiinaga maraykanka ee donald trump iyo weliba usuugade dadaalo wadamada khaliijka ah owso kudhaadhiyo intiyo ku-qayb nagdanga dagaalka ku-dhanka ah dalkaasayti iiraan oo wadamada dalkaasayti siyaasadeedna iyo kala jaranga ama kula dhahayta maraykanka master trump iyo weliba us amray hoojinta unaqabateenada ee dhaqaale ee tihraan iyo hasaarti iyo weliba sidii lan adkeeyi lahay cadaadiska hooga leh ee ku-dhanka ee iiraan taasaytii oona maraykanka iyo kukadkaadasa intiya saameyn weyn ya kubaalata dalkaasayti maraykanka iyo sa'uudiga yaa iiraan weliba ka eedayana intiya ku dambayti weeraradii dhiniga irka ah oo lala fiirsaday eeloo shidaalka ee dalkaasayti taasayti oona madawiinaga taraamusu ka fadahaya ama usukubeediyahaya intiya marmarsiinaya ka dhegda weerar la kaqaaday iiraana iyo weliba intiya qadarayaata intiya isticmaala marambiyoodka hormus oo eh marambiyooda dhiniga jidka dhaariska hiroowa khaliijka waana ee meel isticmaalasa oo eh meel istaraatiijiyad ee oo maraakiibta ganacsiga iyo weliba shidaalka iyo onis maraayang dowladda iiraan iyo weliba iyo ku jawaabahayte dhaqdhaqaaqyada washington iyo isku dheerayti eedaymo lahanjeediya welibaniya sheegday intiya isku dif aasa gardaro kasta oo yankukoyasa maraykanka iyo weliba hulufadiisa hiisado maraykanka iyo iiraan osalka ka haya barnaamijka nukliyarka e yo muddaha sii jiitumaya walibana iiraan yo khulafiya luwaladaya wadamada ka horjeeda siyaasadeed ee maraykanka sida turkiga iyo dalka ruushka eediyada mahasanto maxamuud cali cabdulaahi gaabshaah oo faahfaahinta warkaasinin akhriyaay warkii hamiinima kudhugunsadaasa idaacadda raadiyo warsan surunkuwaninka egyo warkana maybaa saaray bilaal hilaal sheekh shaceeb intiisa hawada ka jarina maybaas inla socodsiiyay anoo cabdinaasir axmed mayow eh akhyaartii oo kale qiib qaadatiyan kumaad nage intiinu warkuun war lamita unariitununku kulmaana berye hiraabti maybaas inkuku tabaane sidaasiyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kama asantin dhugunsidow ku warka haminwa idaacadda raadiyo warsan